إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay cudurka koronafirus ee caalamka ku sii faafaya iyadoona dadka muslimiinta ah tale u soo jeedisay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa qirtay in dad shacaba uu ku dilay duqayn uu ka geystay deegaanka kuunyibarrow ee gobolka shabeellaha hoose roobab dhimasho sababay ayaa ka da'ay magaalada qardha oo ka mid a dhulka uu ka taliyo maamul goboleedka puntland shil sababay khasaare kala duwanna wuxuu ka dhacay dalka etoobiya warkeena waxaa sidoo kale qayb ka ah xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa shanta bisha barakaysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay cudurka korona ee caalamka kusii faafaya iyadoona dadka muslimiinta ah tale u soo jeedisay warbixin warkaas la xidhiirta cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa inoo faahfaahinaya sheekh cali maxamuud reege sheekh cali dheere afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si faahfaahsan oo qoto dheer waxuu uga hadlay cudurka korona kaas oo caalamka aad ugu sii faafaya islamarkaasina shisheeye badan laayay kuwo kalena ay iminka isbitaalada la jiifaan sheekh cali dheere waxa uu sheegay in cudurku uu yahay ciqaab xagga allah subxaanahu watacaala ka timid oo addoommadiisa uu ku xasuusanayo ciqaabka aakhiro cuduradani waa ciqaab iyo canaan xagga rabbi uga timid addoommadiisa kuwooda gaarada ah iyo kuwooda muslimiintaaba si uu u xasuusiyo dulmiga iyo macaasida ay faraha kula jiraan ayna u ogaadaan in cadaabkan ka adagi uu dambeeyo qaala allahu tabaaraka wa tacaala dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi annaas bima kasabat aydi annaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun cabdiraxmaan isacadi isagoo aayaddan fasiraya wuxuu yidhi waxaa muuqday fasaadkii bad iyo berriba fasaadkaas oo ah mid nolosha ku yimaada isla markaasna nusqaamiya sida inay aafooyin ku yimaadaan noloshii cudro iyo xanuunno ku dhacaa naftooda taasoo ka timiday wixii ay gacmahoodu shaqaysteen marka si ay u ogaadaan in allah subxaana wa tacaala ka abaalinayo camalladooda ayuu adduunyada ku siiyey tusaale ku aadan abaalmarinta acmaashooda xun si ay uga laabtaan acmaashaas xun ee fasaadka u keentay si ay u hagaagaan arrintooduna ay u toosto qaala allahu tabaaraka wa tacaala walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun waxaan u dhadhan siinaynaa cadaabka yar intaan la gaadhinin cadaabka weyn si ay u soo laabtaan afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu sheegay in dadka muslimiinta looga baahan yahay inay ka fogaadaan dhagarta shisheeye ee cudurkan la xiriirta dhanka kalena waa inay muslimiintu ka fogaadaan dhagarta gaalada ayna ka taxadaraan in si ula kaca cudurradan loogu soo gudbiyo waayo gaaladu waa cadowga muslimiinta dhibaatayntoodana kama gaabinayaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inaysan ku degminin magacyada gaaladu la baxday ee laydinku marin habaabinayo sida waxaa loogu yeedho united nationka african union igad iyo wixii la midka ah cudurka maanta muqdisho laga sheegayana waa inaad ku baraarugtaan inay iyagu keeneen ayna ka howla yihiin sida ay u sii faafin lahaayeen waayo kiiskii ugu horreeyey waxaa laga helay xalaale oo ah xarunta ugu weyn ee gaaladu ku leedahay xamar waana inaan ka digtoonaanno isbitaaladooda tallaalkooda daawadooda cudurkan ku saabsan ilaa la helo dhaqaatiir muslimiina oo caddeeya nabadqabkooda iyo daawanimadooda qaala allahu tabaaraka wa tacaala in tamsaskum xasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha haddaad wanaag heshaan gaalada way muurjinaysaa haddii dhibaata idinku dhacdana way ku farxayaan hanna ogaanno in gaalada waddankeenna joogto ay ka mid yihiin kuwa allah ku kufriyey oo la mida kuwaas uu allah subxaanah wa tacaala adduunka ku ciqaabayo ciqaabkooduna wuuna saamaynayaa waayo waynala joogaan cadaabka ku yimaadaahina wuuna camimayaa ee aan ku dadaalno sidaan isaga bixin lahayn iska dheerayntooduna waxay ka mid tahay ka hortagga cudurrada noocana waddamada ugu badan ee cudurka corona uu ku faafay waxaa ka mid ah shiinaha iyo waddamada reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyo kuwaasoo dad badan ay ka le'deen kuwo kalena ay tabcaan yihiin shaqaal dheere ayaa waxa uu soo qaaday in waddamadaasi ay yihiin kuwii mudnaa cudurku inuu ku dhaco maadaama ay dhibaato ku hayaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah shaqaal dheere waxa uu muslimiinta ugu baaqay in ay allaah ka baryaan in cudurkani uu shisheeyaha ku asiibo waxaa la gudboon dadka muslimiinta ah marka ay maqlaan in cudurro laayaana uu allah subxaana wa tacaala gaaladii ku asiibay inay ugu horrayn ku farxaan in allah subxaana wa tacaala cadowgoodii dhibta badan ku hayey uu uga aarguday uuna dhadhan siiyey xanuun la mida kii ay muslimiinta ay dhadhan siiyeen tusaale ahaan gaalada shiinuhu imise muslimiina ayay turkmenistaan ku gumaadeen imise ayay xabsiye geliyeen imise ayay hantidoodii dhaceen kuwaasoo gacmaha allah subxaana wa tacaala u taaganayay iyagoo ka baryaaya inuu cadowgooda shiinayska uga aaro waddamadan reer galbeedku meeqa muslimiina ayay ku gumaadeen afghanistaan ciraaq suuriya yeman soomaaliya iyo waddamada maqribulislaami oo dhan kuwaasoo waxaa loo dilaayey ay ahayd inay muslimiin yihiin oo keliya allahna ka baryayey inuu cadowgooda baabi'iyo marka way mudan tahay in haraaggooda lagu farxo allahna looga mahad celiyo musiibadaas uu cadowgeennii ku riday faqudica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa la dabar gooyey kuwii daalimiinta ahaa allah subxaanah wa tacaala ayaana ku mahadsan inaysan u muujinin gaalada marnaba wax damqasho ah oo ay uga damqanayaan ciqaabkaas uu allah subxaanah wa tacaala ku riday waayo iyaguba kama danqanaynin muslimiintii ay gumaadeen tan kale ruux muslima oo xad uu ku dhacay laga oofiyey ayaa layska reebay in xadkaa looga dhimriyo qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddaba seebaha gaal allaah ku kufriyey oo uu allah ciqaabay looga damqanayaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam ayaaba loo diiday inuu wiilkiisii u damqado oo lagu yidhi qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlik inahu camalun hayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm innii aciduka an takuuna min aljaahiliin nuuxow wiilkaadii ma ahan waayo wuxuu ahaa gaal ee ha ii weydiinin waxaadan ogayn waxaana kaa waaninayaa inaad jaahiliinta ka mid noqoto gaaladana waa in lasii habaaraa inuu allah subxaanah wa tacaala halaagga u sii siyaadiyo waana sunnadii ambiyada nebiyullaahi nuux wuxuu yidhi ilaahayow gaalada cid dhaqaaqda ha uga tegin wa qaala nuuxun rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo sheegay in cudurka uu gudaha dalka soo gaaray ayaa waxa ay weeraro ku qaadeen masaajidda shaqaal dheere ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrintaasi iyo arrimo kale waxa ay maanta samaynayaan dowladaha murtadiinta ah ee caalamka islaamka gaalada uga wakiilka ah oo ay kow ka tahay midda muqdisho joogta iyo wakiiladeeda gobolladu waa uun rabitaankooda iyo kudaysho ay gaalada ku dayanayaan iyo cadaadis la rabo in ummadda la saaro oo keliya haddaan tusaale idin siiyo ummadda waa la cunaqabateeyey dhanka kalena ishii cudur ka soo faafayey ee xalane cidna waxba kama qaban loomana socdo goobihii munkarku waa furan yihiin halka masaajiddii iyo dugsiyadii waa horeba lagu soo rogay in la xiro halkii miisaanku ahaa inay goobaha cibaadadu noqdaan kuwa ugu dambeeya haddiiba daruuradu keento tan kale masaajiddu waa halkii la rabay in loo cararo oo allah loogu taqarrubo laguna baryo si uu cudurkan nooga badbaadiyo marka in iyaga laga bilaabo waxaan leenahay baroorta orgiga ka weyn tana kalaa jira in annagoo muslimiina nagala xiro masaajiddii gaaladana ay maantay masaajiddii addinka loo diidi jiray ay oggolaanayaan in shanta waqti makaronfon looga addimo iyaga oo daawo iyo badbaado ka raba shaqaali maxamuud raaga afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin waxa uu muslimiinta ugu baaqay in ay la yimaadaan asbaabaha cudurka looga hortegi karo amaba lagu dawey karo ee aan shareecada islaamka ka hor imaanaynin islamarkaasina la iska ilaaliyo dhagarta shisheeyaha taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa qirtay in duqayn uu ka geystay deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose uu ku dilay dad shacab ah warbixin ka soo baxday taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magaciisana loo soo gaabiyo africom ayaa markii ugu horreysay waxay dowladda maraykanka ku qiratay in dad shacaba ay ku dishay duqayn ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada maraykanka africom genaraal stephen towson ayaa shaaca ka qaaday in duqayn ka dhacday kunyabarow saddexiyolabaatankii februari sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii ay ku dileen laba qof oo shacab ah halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex kale oo shacab ahaa nasiib darro laba qof oo rayid ah ayaa lagu dilay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen duqaymo saddex iyo labaatankii bishii febraayo ka dhacay gudaha soomaaliya ayuu yidhi taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika generaal stephen towson dadka uu maraykanka duqayntaas ku dilay sanad kadibna uu qirtay inay ahaayeen shacab waxay kala ahaayeen gabar dhalneed labaatan cisho iyo macalin dugsi qur-aan lagu magacaabo xuseen macalin cabdi xilligaas waxay dowladda maraykanka bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dadka ay ku beegsatay duqayntaas islamarkaana ku dishay ay ahaayeen dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab tallaabada uu taliska africom ku qirtay in duqayntii kunyabarow ay ku dileen dad shacab ah ayaa ah markii labaad oo maraykanku qirto in duqaymaha uu ka geysanayo soomaaliya ay wax ku noqdeen dad shacab ah horey waxay africom u qiratay in duqayn ka dhacday duleedka magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ay ku dishay laba qof oo shacab ah inkastoo markii hore ay dadkaas ku tilmaamtay inay ahaayeen xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab duqaymaha aan loo meeldayin ee uu maraykanku ka fulinayo soomaaliya ayaa wuxuu si indhala-aana ugu beegsadaa dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah kuwaasoo aanay jirin waxay galabsadeen marka laga reebo inay yihiin dad muslimiin ah oo allah rumaysan aroornimadii hore ee maalintii sabtida oo ay taariikhdu ku beegneyd afariyo labaatanki febraayo labada kun sagaaliyo tobanka oo ah saacado kadib markii ay dhaceen duqaymaha hadda maraykanka qirtay ee ka dhacay kunyabarow ayay idaacadda islaamiga alfurqaan booqatay goobihii ay wax ka dhaceen dadka aan waraysanay waxaa ka mid ah hooyada dhashay gabadha labaatanka beri dhalneyd ee uu maraykanku sheegtay dilkeeda taasoo qudheeda uu gaaray dhaawac waxayna hooyadan ka sheekaysay wixii dhacay habeenkaas aniga qoolkaanoo dhex jiifaacinu ilmaha lasoo orda laba gabdho waay markaa lasoo orday daashka waxaan lasoo aaday qoolka qoli barsad waay qolka markii qolka dulaashamaha gabdhahan lasoo orday cunugta anoo la taagan oon safe oo kacaba fariisanayo aa cunugta yarta maskaxdana ka dhacday anina gacantii markan saas iga dhacday hooyo cunugta waa dhimataan dhaa cunugta waa kudeysa cunugta waa iska dhiga saa'idaan u dhiig baxa hadda saaid xanuun saaid waa dareema gacanta haa gacanta hilibka caadi u dhex gasho alxamdulilah marka wuxuu ilaahay kaal mahadwa walaahi mar anaga saas aa u seexan cabaar aan jiifno aa bilaabata midii dambana waa mid saas wax u haligta tii dambe waa wax saas u haligta aniga firir le waxa gaara gabadha yartan maskaxda beesha alxamdulilah marka cunugtan labaatan beri meelahaasee dhalanta umulaaba ahaa ciidan miyaa idiin dhawaa mase dad shacab guryahooda ku sugan unbaad aheeda dad shacaba guryahana ku sugan ahayn mar dambe oo saa'id u dhiig baxaa wiilalaa noo soo gurmadeen sidaa laygu keenay isbitaalka ilyaas oo isna ahaa wiil daayar oo la dhashay gabadha labaatanka beri dhalneed ee uu maraykanku dilay ayaa isagoo ku jira isbitaalka kunyabarow oo lagu dabiibayey wuxuu ka hadlay shucuurtiisa iyo cidda u geysatay dhaawacaas
elias halkay wax kaasoo gaaray jilibka maxaa jilibkaaga dhacay xabad hadda ka waran maxaa dareemay goobtaad ku sugnayd gabadha yar ee ku geeriya tuulaasha miya yaa wax u gaarsiiye markas
hooyo toddobaatan iyo laba sano jir ah xilligaasna xanuunsanayd islamarkaana ah hooyada dhashay macalin xuseen macalin cabdi ayaa iyadana waxay ka warantay wiilkeeda uu maraykanku dilay iyo qaar ka mida tilmaamihii uu lahaa ilaahow jinaadka waraabe
hooyo magaca aadama sheegow wax ma ogdeen wax jirin bal wiilkaada ka waran
cadaabta allama tosan tawxiidka iyo toobooda sameema horda jirin ilaahow afeey ilaahow afeey meeqsana jirta adig todobaatan iyo laba wiilka ka waran ma curudkaada u ahaa maya maya kii u yidhaayo waay haye muxuu ahaa marka asiga olo maalin limeedaas ahaay maalin dugsi qirashada maraykanka ee ah inuu dad shacaba ku dilay soomaaliya gaar ahaan deegaanka kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku soo aadaysaa iyadoo bishii maarso ee sanadkan bayaan ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu sheegay in maraykanka uu gowrac wadareed ka dhana shacabka soomaaliyeed ka geysanayo soomaaliya marka laga hadlo xaaladda dhabta ee ka jirta dhulka weerarada maraykanka uu ka geysanayo soomaaliya waxaa loo fuliyaa si aan kala joogsi lahayn ma jiro liis koobaya jaraa'imta uu ku kacayo maraykanka ay ka mid tahay in carruurta uu ka qafaasho goobahooda waxbarashada duuqeeyo xarumaha caafimaadka qoysas dhanna uu xasuuqo islamarkaana dilo hooyooyinka carruurta odayaasha qabaa'ilka iyo jariimooyinka kuwaas la midka ah ee uu kula kacayo muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bayaanku dhanka kale soo gudbiyey tirakoob rasmi ah oo caddaynaya tirada dadka shacabka ah ee ku dhimanaya duqaymaha maraykanka ee soomaaliya marka loo eego maktabka tirakoobka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqolkiiba howlgallada militari ee uu maraykanku fuliyey soddon iyo afartii bilood ee lasoo dhaafay wuxuu ku beegsaday dad shacab ah oo haba yaraatee wax xiriira la lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab badi dadka ku dhintay howlgalladaas waxay ahaayeen dad beeraley ah waxayna tirada guud ee dadka dhimatay ka yihiin soddon iyo toddoba boqolkiiba waxaa ku xiga dumarka iyo carruurta oo tirada guud ka noqonaya afar iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba halka dadka reer baadiyuhu yihiin kow iyo labaatan dhibic afar boqolkiiba ayaa lagu yidhi bayaanka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakad al-shabaab almujaahidiin hay-adda sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa warbixino isxigxiga oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in maraykanka uu si indhala-aana u beegsanayo dadka shacabka ah qofkii ay dilaanna ku tilmaamaan inuu yahay xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab africomku ma guuldaraysan oo keliya inay daha ka rogto khasaaraha dadka shacabka ka soo gaaraya howlgalladeeda waxayna u muuqataa kuwo aan waxba ka gelin qoysaska ay noloshooda gebi ahaanba burburayso ayaa lagu yidhi warbixin bishii abril ee sanadkan ka soo baxday hay-adda amnesty international ehlada dadkooda ay dhinteen waxay isweydiinayaan su-aal ah muxuu maraykanku u beegsanayaa dadkooda waxaa sidoo kale duqaymahan la iska weydiinayaa su-aalo ah sida africom ay u ilaalin karto xeerarka caalamiga ah waxaa sidaas ribarian castner oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda amnesty international inkastoo weli diyaaradaha maraykanka ay dul hayhaabayaan deegaanada koonfurta soomaaliya ayna si joogtaha u fuliyaan duqaymo ay dad shacaba ku gumaadaan ayaa haddana waxaa la isweydiinayaa shacabka soomaaliyeed masheedda ayuu ka daawan doonaa gumaadka uu maraykanka kala kulmayo mise ummaddu way iska difaaci doontaa duulaanada horarka ah iyo gumaadka waxxushnimada ah ee ay kala kulmayso maraykanka horta adeer gaaladaani ma kala jeclaa soomaali ama muslin ma kala jeclaa kelmadda ay leeyihiin maaragta anagu dagaalyahaniintaan beegsanaynaa waxba kama jiraan dadka shacabka ay rabaan inay maaragtay ku qaldaan ilaa muddo intay nimankaas dalka soo galaan dadka shacabka ah ay leynhayeen miday baabuur marsiyaan iyo miday madaafiic ku dilaan iyo miday toogtaan inta beereley ay dileen shabeellada hoose iyo meelo lamida waa la ogsoon yahay marka shacabka laga rabaa inaysan maaragtay hadalkaas aysan rumaysan oo ma kuwa iyo aragnimo qaataan inta gooroo shacab ay dileen ama oo duqeeyeen oo beerahooda ku laayeen oo guryahooda ku laayeen nimankan mujaahidiinta la diribaysa iyo dadka shacabka oo beeralayda ah waa u sinan yihiin soomaali waa u soomaali muslimna waa muslim buu u yahay dilkaa ka sokowga dalkii muslimka oo dalkiina ahaa oo dalkii soomaaliyeed ahaa ayay gaala duulaan ku timid marka farintaada idinku waajibay waajibka guta ma adduunyadan waa laga tegaya qofkii malagiisa galay saacadiisa dhaafi mahayo imisa maaragtay cudur caadiya iskaga dhimato marka ummadda fadhiga ka kaxaan leenahay oo hubka qaad marka ummadda saasaan leenahay adeer
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ۖ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز roobab dhimasho sababay ayaa ka da-ay magaalada qardha oo ka mida dhulka uu ka taliyo maamul goboleedka puntland abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan inoo faahfaahinaya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya roobab mahigaan ah oo da-ay shalay xalay ilaa iyo saakay islamarkaana ay ku dhinteen shan ruux oo ay ku jiraan carruur kuwaas oo ay qaadeen daadad xooggan oo ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da-ay magaalada qardho oo ka mid ah deegaanada maamulka puntland roobabkan oo socday saacado badan ayaa watay daadad xooggan islamarkaana xaaqay tiro gaadiid ah iyo dhismayaal dhowr ah oo ay degganaayeen qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada qardho guddoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban qardho oo ka hor saakay intaan la soo warin khasaaraha dhimashada la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladii adkeed ay xalay ku sugnayd magaalada qardho isagoona sheegay in daadad kusoo rogmaday magaalada ay burburiyeen dhismayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin bakhaaro lagu kaydiyo raashinka iyo dhismayaal kale xaaladu waa adag tahay waxa weeye xaafadii baa lagu jiraa ee hadda waxa weeye bakaaradii iyo baabuurtii iyo wixii waa la tageen waa biyo xadaafa weeye biyo xadaafa oo ka ilaa tool ka yihin weeye waa xadaaf weeye guryo badan baa dubay bakaaradii wixii alla wixii olaa oo dhan waa la tageen hoteeladii qaydaa dubay xaaladu waa adag tahay dadkii waa hadda laga gurayaa magaalada bakaaradii iyo wixii walba lagu baabay marka dadkii waa la gurayaa guryo badan baa dubay guryo kulli waa isumid magaalada isumid weye kulli isumid weye magaalada waa badan yihiin waa badan yihiin waa badan yihiin roobabkan mahigaanka ah ee saameeyey magaalada qardho ayaa ka da-ay deegaano badan oo ka tirsan maamulka puntland walow ilaa iyo hadda aan la soo warin khasaare ay geysteen halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan sare ukac xooggan ayaa ku yimid qiimaha qudaarta la kala siista ee suuqyada magaalada muqdisho raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii amarshoodeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yahayd afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jiritaankeedii waxaa la iibinayay sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah liitarkeeduna wuxuu ahaa konton kun oo shilinka soomaaliga ah markanna haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sare ukac xooggan ayaa ku yimid qiimaha qudaarta la kala siista ee suuqyada magaalada muqdisho xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa suuqyada qudaarta lagu iibiyo ee magaalada muqdisho laga dareemayaa sare ukac ku yimid qudaarta qaar ka mid a dadka iibiya qudaarta ayaa ka warbixinaya sida uu xaal ku yahay qiimeedaniyo hadda baradhada kiiladii soddon kun waa maya way sare kacdaniyo isbuucan way kacsan tahay soon ka hor labaatan iyo shan meelahaas eedeen waa kaas xoogaa roobroob iyo waxaa daay sidii hore maahan waddada sidii hore maahan niyo basashaa saa'id ah sanadkan waxa waaye awalkii hore tobaniyo toddoba tobaniyo siddeedaa la gedi jiray roob hadduu hadduu ayadaa ugu daran hadda soddon iyo lix kunaa la gedi waa kiiladii ilaa soddon iyo shan sida caadiga
liin haddoo kale tobaniyo siddeed waaye bambeelma lix kun waaye bocorka shan kun afar kun waaye bocor caddaha kan soddon iyo shan soddon waaye bisbaas kiilo boqol wah maalmihii hore aad intaa soonka lagaan raqiisi ahaayeen laakiin labadan beri soonka qaaloobeen waxaa keenaya dhiiqii baabuurtii aa dhiiqi gashay gaaridii lagu soo qaaday dhiiq soo gashay bololka saasaa keen qayl noqday dhiiqee beeriha la geli way dhiiq noqday saas darteed qayl noqday ka sokow roobabka ka da'ay gobollada dalka qaarkood ayaa waxay gaadiidleyda qudaarta keena magaalada muqdisho caqabad kala kulmaan waddooyinka ay soo maraan kuwaas oo ay isbaarooyin u yaallaan qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها ugu dambayntiina shil khasaare kala duwan geystay ayaa ka dhacay dalka etoobiya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena maxamed ciise saacadihii lasoo dhaafay shil khasaaro lixaad leh dhaliyey ayaa ka dhacay gudaha dalka Itoobiya wuxuu si gaar ah ugu dhacay shilkan inta u dhaxaysa deegaanka lagu magacaabo Moota iyo magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Xabashada Itoobiya kaas oo geystay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wuxuuna ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari mid wuxuu ahaa bas halka midka kalena uu ahaa gawaarida xamuulka qaado gaariga baska ayaa wuxuu siday dad shacab ahaa isagoona kusii wajahnaa magaalo madaxda Itoobiya ee Addis Ababa shilkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan kow iyo toban qof inta la og yahay halka tiro intaasi ka zaa'id ahna ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyey markii dambe xarumaha caafimaadka itoobiya ayaa waxaa ku soo badanaya shiliilka gawaarida bilowga sanadkan ayay ahayd shilal khasaare dhaliyey oo ka dhacay waddanka itoobiya warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin